Nabadda ayaa qayb libaax leh ka qaadata horumarka bulshada waxayna qiimo u leedahay guud ahaan nolosha aadanaha oo ay muhiim tahay in mar waliba qofku ku noolaado nabad waarta. Qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Doble ee gobolka Jubbada Hoose oo aan wareysi la yeelanay ayaan wax ka weydiinay doorka ay nabaddu ka qaadan karto horumarka bulshada.
magacayga waa cabdixakiin cabdiraxmaan wallaahi aad u weyn bulshada ahmiyad aad u weyn ay u leedahay nabadda waxay ku horumari kartaa ama ku dhismi karnaan ku dhismi karaan nabad nabadda haddii la waayo horta magaca bulshaba lagama hadlayo oo waa la kala ordayaa yacni xasilooni ma jirto magaca bulsho iyo isku xirnaan markaas wax xasuusto waa markay meeshaas nabad jirto oo bulshada ee ayagoo bad qaba howlahooda iyo horumarintooda shakhsiyadeed iyo danahooda gaarka ah nabad unbay ku heli karaan inay ku samaystaan marka aad u weyn nabadda yacni waxay muhiim u tahay bulshada iyo sar u kaca ee, deegaanka marka waan dhowahay magacayga waxaa waaye salaad aadan ibraahim nabadda walaalo waa shayga ugu fiican adduunyada lagu wada noolaado ee ugu wanaagsan haddaan soomaalino xubinta adduunyada ugu qaalisan waaye marka nabadda waxaa waaye waxa ugu qaalisan oo adduunka aan ku noolaan karno ku lusaan karno magacaygu waa abshir axmed Een, ahmiyad aad iyo aad u ballaaran bay leedahay waana midda loo baahan yahay inay fahanto ummadda soomaaliyeed ee ay fahmi lacdahay lagu kari la'yahay marka ahmiyadda ay leedahay aad iyo aad bay u ballaaran tahay Ee, wax af iyo hadal lagu soo koobi karo iyo qoraal midnana ma aha marka ilaahayna ha fahansiiyo ummadda soomaaliyeed Ah, ahmiyadaha ay leedahay nabaddu waxaa ka mid ah inay bulshadu eh, nabad ku noolaato inuu al yacni isdhexgalka iyo isu socodku inuu isu furmo inay dadku meel walbaanba ay cabsi la'aan ku socdaan inay meeshay jiifaanba hadday guri tahay iyo hadday bannaan tahayba ay nabad ku seexdaan inay calool fayoobi ku soo toosaan in ay shaqo kasta oo ay qaban hayaan niyad sami iyo qalbi degan ay ku qabtaan Si kastaba ha ahaatee nabadda ayaa asaas lama huraan u ah bulshada taasoo la'aanteed aan wax horumara la gaari karin.